ciidamada ammaanka ee gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ayaa waxay soo bandhigeen hub iyo risaas iyo rag ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo ay kasoo qabteen xeryaha qaxootiyada dhaab waxay ciidamadan ammaanka aqireen in dadkan ay ahaayeen kuwa ay in badan daba socdeen xog ay ka heleen shacabkuna uu ahaa waxa ay ku heleen raggan madaxa iyo xiriyaha ammaanka gobolkani waqooyiga bari mudane ambasador maxamuud saaleex oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada gaarisa ayaa waxa uu soo bandhigay hubka iyo risaasta raggaasi lagu soo qabtay waxaan gacanta ku dhegnay afar nin oo al-shabaab ah markii akhbaarka ayna siiyeen shacabka jooga dadaab khasuusan xarada qaxootiga oo ifo ayaan gacanta ku dhegnay afar nin oo al-shabaab ah waxaan ku qabanay saddex buntuq oo a k forty seven ah sagaashan iyo laba rasaas toddoba magazin sideed magazi magazin poches afar pocho midda first aidka lagu sugiyo lix mobile telephone ay ku shaqaysanayeen laba boqol oo qalabkii lagu subinayay bomka ay dhahaan i e d-ga iyo one somali sword safe somali ayaan ku qabanay hadda gacanta inay ku jiraan nimanka iyaga ahaa waana waxaan filayaa dhowaan inay keeni doon maxkamad la keeni doono mudane saalex ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dadaalka ay ciidamadiisa ammaanka ay ka wadaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya inuusan saameyn ku yeelan doonin shacabka gobolkan wuxuuna sidoo kale sheegay in shacabka gobolkan looga baahan yahay inay wada shaqayn la sameeyaan laamaha ammaanka ee gobolkani marka waxaan bogaadin u celin rabaa shacabka ku nool waqooyi bari khasuusan gaarisa iyo dadaab oo akhbaarkana siiyeen waqti waqti gaaban annagana haddii markiiba shaqaa laga qabtay nimanka la soo helay waxaan ka baryayaa shacabka waqooyi bari inayna la shaqeeyaan oo akhbaarka ayna siiyaan oo wax alla wixii tuhun ah ay arkaan ay tuhmaan ay noo sheegaan anigu sidii lii keenay wadankan hadda waxaan joogaa boqol iyo labaatan beri ayaan joogaa sidii lii keenay northeastern region ilaa waktigaisa dad ka badan conton oo al-shabaab ah gacanta waan ku dhegnay silaaxad fara badan iyagana waan gacanta waan ku qabanay niman fara badanna waan daba soconaa oo akhbaarna la siiyey waan daba soconaa insha allah waan qaban doonaa nimankaasna saaleex ayaa sidoo kale waxa uu farta ku fiiqay in rag fara badan ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan sidoo kalena ay jirto rag fara badan oo ay daba socdaan iyadoo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan kooxaha uu ku sheegay in dhibaatooyinka ay ka geysan rabaan gobolkanna ay yihiin kuwa xogtooda ay horaan u sii heleen caruurta ilmahan weli raggan aan qabanay waa rag dhalinyaro ah aad u yar midka u yar wuxuu jiraa sagaal iyo toban midka u weyn wuxuu jiraa afar labaatan waa da-dii al-shabaabka ay ku shaqaysanaysa waxaan kasoo qabanay xarada xaryaha qaxootiga ifo ayaan kasoo qabanay weli baaritaan baan ku jirnaa aan ogaan doonaa waxay yihiin mashay ka yimaadeen waxay rabeen kulli waan kasha ogaan doonaa tan iyo intii mudane saaleex iyo weliba saraakiil soomaali u badan gobolkan la keenay ayaa marba marka kasii dambayso ciidamada ammaanka ee gobolkan waxay ku guulaysanayeen qabqabashada tiro rag fara badan oo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab iyo hub fara badan oo laga soo qabtay qeybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya saaleex ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka guryahooda laga kiraysanayo loo baahan yahay in ay la socdaan cidda guriga ka kiraysanayso wuxuuna sidoo kale sheegay in aysan cidna aysan dhibaato u geysan doonin ciddii dowladda soo wargeliso shacabka waxaan u farayaa hadda arrimaha sidii hore ma aha haddaad waxa qabar a haysiin noo keena wax cabsi ah yuu jirin xataa xataa guryihii aan ku qabanay alaabta maalin aan ku qabanay guryihii aan ku qabanay balantitii wax dadkii lahaa waxaan yeelnay annaga ma laha maxaa yeelay dadka masaakiin oo dad guryaha kalaysan bay ahayn marka akhbaarka noo keena wax la danyeelaya ma laha horaan waa ogahay xoogaa cabsi baa jiri jirtay in wax la yeelo dadka lakin hadda waxay ma jiraan waxaan ka ballan qaadaynaa ninkii akhbaar noo keeno in wax baan la yeelayn dadaaladan ay ciidamada ammaanka ee gobolkani waqooyiga bari ay ka wadaan gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa mid sii laba jibaarmayo kadib markay wada shaqayn dhow ay ka heleen shacabka gobolkani shacabka gobolkan ayaa waxaad moodaa in ay iminka baraarugeen kadib qulqulatooyinkii baana ay ka dhacaya gobolkani waqooyiga beri oo ay ugu darnay dhacdadii ka dhacday jaamacadda gaariza university taasoo keentay in baaq ay siyaasiyiinta gobolkan ay u diraan shacabka iyo dowladda dalkani kenya shacabka waa inay digtoonaan ay ahaadaan mar walba dadka ay la kulmayaan waa inay ka digsiinadaan dadka guryaha ay ka karaynayaan waa inay iska ilaaliyaan northeastern region wadan gacanta waxaa ka bixiyay shacabka iska laha nin kastaba meesha ku nooli waa inuu amnigeeda ilaaliya oo dowladda la soo xiriiriya dowladda ayaa waxay sheegtay in ay dhaqdhaqaaqyada deegaanka boni forest ay ka wado ay sidoo kale ku qabqabanayso tiro badan oo ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab dowladda ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in sirdoonkeedu ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan tiro kaloo ilaa iyo iminka aan la soo shaacin baaritaanana ay ku socdaan shabaab ayaa sidoo kale waxay ku naaloonayaan in dhacdooyin culus ay ka geysan doonaan qaybo ka tirsan dalkani kenya tan oo keentay in madaxweyne uhuru kenyatta uu shaaca ka qaaday in la dagaalanka kooxaha argagixisada ay saameyn ku yeelatay dalkani kenya iyo weliba bariga africa maxamed faarax shire v o a garissa